ibraahim waad mahadsan tahay khilaafkan ka dhex qarxay taalibaan inkastoo iyagu ay dafirayaan oo ay beeninayaan oo ay leeyihiin waxba kama jiraan haddana ilo xoogaala waxay xaqiijinayaan in meesha khilaaf weyn uu ka dhacay arrinta ugu horraysa ee la sheegaya waxa weeyaan in xubnaha qaar ee loo magacaabay inay wasiirro ama wasiir ku-xigeennu ay ka noqdaan xukuumadda hilgaadhsiineed ee ay magacooday taalibaan inaanay ku qanacsanayn isla markaana iyagu u arkayeen xukuumaddani inay hadheeyeen oo ay saamaynta ugu weyn ay ku leeyihiin madaxda taalibaan iyo qabaa'ilka bashtuunka marka iyagu kuma qanacsana taasi waa mid ka mid ah waxyaabaha laysku hayo dhanka siyaasadda guud iyo maamulka dalka iyana maxaa laysku hayaa oo ay mas-uuliyiintu isku diidan yihiin waxa kale oo iyadana laysku hayaa siyaasadda guud ee waddanka lagu maamulayo dadka qaar waxay aaminsan yihiin ama canaasirta qaar ee taalibaan ku dhex jira waxay aaminsan yihiin in qaab yacni furfuran oo caalamka lagula hadli karo lala yimaado si markaasi iyaga loogu sii sii daayo dhaqaalaha laga xanibay aqoonsina ay u helaan halka qaarna ay aaminsan yihiin arrintani inay tahay furasho iyagu ay furteen cimaaradda islaamiga ee afghanistaan islamarkaana ay tahay inay iyagu xoojiyaan jihaadka doctor xusenow taalibaaniyiintu markii ay galeen madaxtooyada durbaba waxay siibeen calankii astaanta dalka afghanistaan u ahaa iyagoo ku bedelay midkii ay wateen ee caddaa arrintan calanka iyana waa laysku hayaa bal inoo faahfaahe waxaa kaloo laysku hayaa calanka waddanka uu yeelanayo taalibaan dalka waxay la soo galeen calankooda cad waddankuna calan hore ayuu lahaa marka qaar waxay leeyihiin calankii hore dalka uu lahaa waa in meesha laga dejiyaa laguna bedelaa kan taalibaan qaarna waxay leeyihiin maye waa in labadaba laisbarbar yani la isbarbar dhigaayo oo labadaba midna waa inuu noqdo calanka xisbiga dalka xukuma midna waa inuu noqdo calanka waddanka taasi marka laga soo gudbo waxyaabaha kale ee guud ee laysku hayo waxaa ka mid ah cidda sheeganaysa guusha waddanka ka dhalatay maalan mulla baradaar iyo gruubkiisi waxay aaminsan yihiin in guusha iyagu ay hanteen oo ay dalka kaga saareen maraykanku inay ahayd mid iyagu ay keeneen maadaama iyagu wada hadal siyaasadeed ay la galeen maraykanka iyo nato islamarkaana mulla baradaar uu ahaa sarkaalkii ugu horreeyey oo taalibaan oo la hadla madaxweyne maraykanah waxaanu la socnaa inuu la hadlay donald trump marka kuwan kalena waxay aaminsan yihiin waxaasi oo dhan inaanay waxba ka jirin guushani iyo furashadan inay ku timi dagaal iyo jihaad oo iyagii oo dalka jooga oo ku dagaalamayay hubabka kala duwan iyagoo jooga buuraha iyagoo dalka kaga saareen maraykanka khilaafkan inuu jiro maxaa lagu xaqiijin karaa waatan ay beeniyeen iyagu mar walba
khilaafkaasi inuu jiro waxyaabaha kalean ku xaqiijin karna waxaa ka mid ah mulla baradar oo isaga ah ninka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka ah xukuumadda taalibaan inuu ka maqnaa qaabilaadda wasiirkai arrimaha dibadda ee dalka qatar oo dhowaan booqday afghanistan waxaynu la soconaa baradar inuu muddo sannado ah uu joogay waddanka qatar oo uu markaasi hogaaminayay xafiiska dhanka siyaasadda u qaabilsan taalibaan ee markaasi ku yaalay magaalada dooxa ee waddankaasi qatar marka inuu ka maqnaado arrin la yaable bay ahayd runtii maadaama dalkii uu martida u ahaa muddo sannado ah wasiirkiisii arrimaha dibadda uu yimi waddankooda inuu qaabilo oo weliba safka hore inuu isaga fadhiyaa bay ahayd marka ka maqnaanshihiisa sidoo kale waxa ay caddaysay inuu cadho uu kaga maqnaa islamarkaana uu ka tegey magaalada kabul arrimahan aad sheegtay dhammaantooda ma yihiin kuwo ay si hoosa ugu heshiin karaan si ay u hantaan quluubta caalamka si ay u helaan aqoonsi dowladeed arrimahani waxay noqon karaan kuwa deg deg u xalisma kuwa iyagu ay caalamka intay ka qarayaan isku daya inay si hoose inay u xalistaan laakiin hadhow soo shaabici karayo oo oo markaasi khilaaf weyn sababi karana way noqon karaan waana arrin runtii khatarteeda leh una baahan runtii in iyagu ay fursadan maanta ay haystaan taalibaan waxay doonaanba ku heshiiyaane inay iyagu ka faa'iidaystaan si caalamka ay ula macaamilaan khilaafyadan hadda soo shaacbaxay ee u dhexeeya ururka taalibaan dhexdiisa ayaa horey loo saadaaliyey waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in marnaba aanay ku heshiin karin dowladda xilgaarsiinta ay soo dhiseen ururka taalibaan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia